waxa weeye dawladihii hore ee maamulka gobollada dhexe heshiisyay la galeen waana og tihiinoo wax oofiye ma jirin hadda ka hor waxaan rijaynaynaa wixii heshiisoo hadda kabacdina lala galo in la oofi doono ballanqaadkaasna waa idiin sheegaynaa dawladda federaalka ah ee waddanka soomaaliya hadda u bilantay waxaan aad iyo aad uga wada hadalnay danta caamka ah oo soomaaliya iyo danta khaaska ah oo gobollada dhexe labadabana go'aan baa isaga ogaan waxaa ka mida go'aanka caamka ah ciidankii soomaaliya ee sharafta badnaa ee qiimaha badnaa inay soo celiyaanoo la soo celiyo la egyagleelo ciidankii wuxuu ka dhisan yahay asagoo soomaaliya ka kooban gobollada dhexe keliya wuxuu kala dagaalamo shabaab sidaasoo kaleeta meel kasta asagoo isku dhafan inay kala dagaalamaan oo iska xoreeyaan oo heeryada shabaab iska qaadaan waa la go'aamiye middaah waxaana rajaynaynaa mar dhow soomaaliya sida halkaanay u degtay inay u wada degi doonaan ayaan rajaynaynaa waxaa kaloo waxyaabaha lala wadagaara ka mid ah amniga gudaha soomaaliya in laga wada shaqeeyo loo midoobo nimankaas wax kasta oo khilaafaadaho soomaalida kaloo shabaabka aan ahayn dhex yaallana wadahadal lagu dhammeeyo